waxaan rabaa inaan ka hadlo niman jeegaanta oo waayadan ku sugnaa magaalada laascaanood oo dhibaatooyin ka dhexooda magaalada laascaanood oo hogaaminayo ninka dhiigyacabka weyne ku caanbaxay dagaalada sokeeye ee ina kaahin la yidhaahdo iyo horgalayaal la socda waxaan ogna inay leeyihiin laba beelood oo walaalo ah oo meesha ku dagaalamay khayr cabdi iyo maxamed garaad oo ay fidnadooda iyagu ka shaqeeyaan waan ognahay inay dhaqaalo ku bixiyaan oo ay ka dhigteen u arkeen dan iyaga inay u tahay in labadaa beelood siraayaan inay haddana uu dhigyacabkaa weyne u yimi inuu fidnadii sii wado waxaanu leenahay waxaa nasiib darro ah in dad beelihii ka mida intay ku soo ururiyeen meel way halkaa ugu hanjabayaan niman sheegaan tahay oo leeyihiin innagaa inay heshiisiinana arrintaas waxaa weeyaan eelka kii dhigay oo ergeyotooy mid baan leeyahay labadaa beelood ee walaalaha war waxaa tiin dad guurti leh culimo leh cuqaal leh aqoon-yahan leh idinku gaarkiina u heshiiya oo nabadda idinku ka shaqeeya dadka fidnoolayaasha ah ee marba inii yeedhaya qaybo idinka ka mid ee hadhowna idinka dhex shaqaysanayana iska daaya maantana waa nasiib darro iyo ilhaano in inakaanintu laascaanood yimaado inuu yihahdo wayna heshiisiinaya isagoon ognahay inuu dhaqaalo ku bixiyo mar walba dagaalkaas horgalayaasha kale uu ka mid yahay faratoon oo muddo badan dadkan dhib kula wareegayey isaguna hadda jooga iyo kuwo kaloo la socda oo dhul dad leeyahay oo magaalada intaa calaamadihii yahdeen jeegaantaan u diiwaangelinayna waxaan leenahay war dadkan in badan baa soo dhibaatayseen waxayaan waqtina kaga lumin mana soconayo jeegaana ma sii joogaysa magaaladan dhibaatooyinkaad geysateenna waa laydinkula xisaabtamaya waxaa isna dhibaatooyinkaa ka mid a nin la yihahdo ina xusentaanool oo meesha jooga oo waxa weeyaan u ah daacad nimankaa jeegaanta oo amaradooda iyo u fuliyo isna dhibaataynta dadka ka mid a waxaan leenahay aabbahabaa dadkan hore u dhibaateeyey oo dhibaatooyin hore u geysto oo waxa weeyaan u dhibaateeyey adna aadin dhibaatooyinka ka daakale aad kula dhex jirtid waana lagu ogya waxaana waa lagaala xisaabtamaya tallaabana lagaala qaali doonaa waqtiguu isbedeli doonaa waanu ku leenahay insha allahu tacaala jeegaantuna dhowaan waa ka holeynaysaa gobolkaas waana loo soo jeedaa sida ugu dhaqsaha badan dadka reer laascaanoodna waxaan leenahay war dulinimada waxyaabaha dulinimada lama qaato dad ilaahay abuurtay baatiin oo karaamo leh maanta waa nasiib daro in laascaanood uu ina kaahin dhex lugaynayo waa nasiib darro weyn laakiin adduunyada wax kastaaba way dhacaan waxaan leenahay war ka kacoo reeryada gumaysigana iska dulqaada wiilka yara gebile iyo burca ka yimi ee raba inuu taariikhdiina iyo mabdiina waxaad idinku rabtaan intuu baabiiyo mabdiina inuu ku khasbo wuxuu isagoo rabo inuu ku khasbo wax loo dulqaadan karo maaha oo qof damiir uu yeeli karo waa ognahay hadda meesha jeegaan wax layadaa ka jiroo laba reera reer burcadego habar jecle layado iyo reer waxaweya gebilaydego sacad muuse layado sacad muuse hadha cidina soo gaari mayse waxaan habar jeclo unba waxay kaga tagaan iyo markaa laga saaro habar jeclaa lagala xisaabtamaya yagaana dee wixii kasta ee jeegaani geystay dee hadhow laga jari doonaa laguna xisaabtami doonaa idinkuna waxaan leenahay waxa dhayirsanina qof raba oo daciifa oo waxa weeyaan aan taariikh lahayn idinkoo taariikh leh oo ininka tamar yar ininka dad yar inuu taariikhdiina iyo mabdiina intuu baabiyo wuxuu isagoo rabo uu idinku khasbo ha qaadanina ha yeelina ha u dulqaadanina waxa weeyaan meesha ka kaca intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu